barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
jimco wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c waxaana maanta ay tahay saddexda bisha may sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
qodobadaan barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aanu ku eegi doono cuntooyinka soomaalida ee soo jireenka ahaa maanta deegaana soomaalida hadaad dhex marto waxa weeye weli waa la isticmaalaa cuntooyinkeennii haba yaraadanoo tan kale ha ka bato waxaa la isticmaalaa marka quraacdii la joogo oo kale waxay waxaa la cunaa badi waxay u badan tahay waxa weeye oo canjeero ama laxoox ayaa badan kala isticmaalaa habeenkii marka la yimaado magaalooyin fara badan maanta waxay waxaad arkaysaa ganacsiyaroo loo samaystay in garowga lagu kariyo oo faracda lagu kariyo oo heeda lagu kariyo oo qabaaniga lagu kariyo shuurada lagu kariyo caanaha lagu iibiyo sidoo kale barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnayn
sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
duufaanta fani ayaa ku dhufatay xeebaha bari ee dalka indiya duufaantaas waxay wadatay roobab xooggan iyo dabaylo waxaana dabaysha ay ku dhufatay gobolka odisha horaantii jimcaha in ka badan boqol milyan oo qof ayaa laga yaabaa inay saamayso duufaantaas madaxda ayaa sheegay in ka badan hal in ka badan hal milyan oo qof oo ku dhaqnaa xeebaha dalkaasi ayaa qaatay hadalka dowladda islamar ahaantaasina ka baxsaday deegaanadii ay joogeen waxaa dowladdu ay sheegtay in ay doonayso in dad kale oo kumanaan ah la daadgurayo duufaantan ayaa ah mid heerkeedu yahay afar islamar ahaantaasina ah mid halisteedu wadato waxaana dowladdu ay ka digaysaa inay dhibaatooyin ay geysan karayso
golaha sanadka ee maraykanka ayaa ku guuldaraystay in uu buriyo go-aanka diidmada qayaxan ee vitoga ee madaxweyne trump uu kaga hor yimid qaraar uu golaha kongareska hore u gaadhay kaasoo dhigayay in dowladda maraykanku ay joojiso taageerada ay u fidiso isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee la dagaalamaya xuuthiyiinta yemen inkastooo codayn uu golahu qaaday ay saddex iyo konton senatar ay taageereen burinta go-aanka madaxweynaha halka shan iyo afartan kale ay kasoo horjeesteen haddana tiradaasi ma ahayn mid buuxinaysa tirada uu xeerku dhigayo taasoo ah in saddex meelood oo laba ka mid ah boqolka senatar ay isku raacaan arrintaasi si ay u meel marto maamulka madaxweyne trump ayaa hore u diiday amaba diidmada qayxan ee vitoga u adeegsaday qaraarka kongareska waxaana uu madaxweynuhu sheegay in sacuudigu uu yahay saaxiibka maraykanka islamarkaana uu yahay cadowga iiraan
wanaagsan door wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a markan kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa toddobaadka magaalada boorama ka soo diyaariyay wariyaha v o a xashim sheekh cumar good
kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanta ay noogu marti yihiin laba dhallinyaro oo kale ah aqoon-yahan axmed cabdi ismaaciil iyo maxamed cali xuseen barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka mowduuca aynu ku soo qaadan doonna ayaa ah sidii loo soo celin lahaa cuntooyinkii sooyaalka dhaqanka u ahaa soomaalida ee wakhtiyadii hore ay isticmaali jireen aqoon-yahan axmed cabdi ismaaciil oo isagoo ah cilmi baadhe dhanka arrimaha bulshada ayaan ugu horreyn weydiinayaa bal haddaa bal inuu inoo sharaxo cuntooyinkii sooyaalka dhaqanka u ahaa soomaalidu kuwii ay ahaayeen haashim aad iyo aad umahadsan tahay adiga iyo v o da barnaamijkanna waad ku mahadsantihiin runtii waan loo baxnaa waxa weeye kulley soomaalidu dhaqan way lahayd hadday tahay xagga cuntada iyo xagga ganacsiga dhaqashada labadaba marka haddii adha cuntadii kulley deegaanadu way yar kala duwanaanayaan soomaalidu dee waddada aad ballaaran oo geeska afrika meelo badan ka dega laakiin haddana si guud cuntooyin guud bay leeyihiin cuntooyinka waxaad moodaa hadda inay soo koobnaanayaan waqtiyadan dambe waxaana soo galay cuntooyin aynaan dhaqan aynan u lahayn aynaan soo saarin aynaan garanaysaa iyo shaqii shaqootan aynan xataa magacyada mar qaarkood aynaan sixi karayninba habase haatee waxa weyn dee adduunyadu maanta way isbedeshay oo globalization baa shaqaynaya oo wax wala maanta waxa weyn adduunyada dacalkeeda kala yaalla bartanna maanta wuu imanaya ilbaxnimada keenaysa waxa keenaya magarata tijaarada keenaysa habase haatee aanu dhinaca kale markaan ka eego waxa weeye cuntada soomaaliga maanta si yaraanaysa in lagu noqon doono ayay maskaxdaydu waxoogaa ay sheegaysaa oo ah waxa maanta cuntooyinkii dibadda laga keenayey aad looguma kalsoonaa cuntooyin warshada la soo mariyey waxa chemicals badan lagu daray la ilaaliyey maraakiib soo raacay tambarishirka duun lasoo kulmay badan ka soo tallaabay meel lanba lagu samey xataa aynaan garan karin xanuunada maanta markaa faraha badan leh iyo maanta waxay isbeddelka ku yimid caafimaadka bulshada marar badan dhakhaatiirta waxay u aanayaan haddaad akhrido markaa rasiijada soo saarayaan in cuntooyinka ay koga yihiin saa darteed waxa weeye dadka dambe way ku cin doontaa waxoodii habase ahaatee imika ahaan weli way kooban tahayo weli waxaynu ku jirnaa xilligii waxoogaa laga yar fogaaday habase ahaatee saasay tahay maanta deegaana soomaliya haddaad dhex marto waxa weeye weli waa la isticmaalaa cuntooyinkeenni haba yaraadanoo kan kale ha ka bato waxaa la isticmaalaa marka quraacdii dee la joogo oo kale waxay waxaa la cunaa badi waxay u baahan tahay waxa weeyaan canjeero ama laxoox ayaa badan kala isticmaalaa waqtil qadah isagoo waxoogaa ka duwan habeenkii marka la yimaado magaalooyin fara badan maanta waxay waxaad arkaysaa ganacsiyo loo samaystay in garowga lagu kariyo oo faracda lagu kariyo oo heeda lagu kariyo oo qamaadiga lagu kariyo shuurada lagu kariyo caanaha lagu iibiyo ganacsigaa markaas waxa weeyaan dee dad baa isticmaalo runtii aada u jecel dhalinyartiimka aad buu soo jeclaanaya weliba marka hore dadka waaweyni ay u cuni jireen dee cila bixin
waqtiyada hore soomaalidu dhaqan waxay u lahayd cuntooyin kala duwan oo ay isticmaali jireen cuntooyinkaa ay isticmaali jireen maxaadse leedahay way uga guureen oo waxay u guureen cuntooyinkan dibadaha laga keenayo horta waxaan isleeyahay waa laba sababood mid waa mid dabiici ahoo waxa weeyaan roobabka yaraaday darteed dadkii wax soo saarkii way yareeyeen waxaa ka fudaaday bariiska la soo iibinaya maalinta ka dambaysa dukaankaaga aad ku arkayso lacagtii hilaakusi aad soo siisanayso waa qodob ee qodobka aadna wuxuu noqday cuntadeennii horumar may samaynin oo boqol sano si loo isticmaali jiray baa weli loo isticmaalaya adduun way horumarayso maanta dee hadday qabadan beerin jireen waxay u bedeleen baasta u bedeleen qabadig waa la shiiday daqiiq baa laga dhigay dee daqiiqadii baasto ayaa dee loo bedelay innaga waxyaalaan soo saaraynay isbedel dee laguma sameyn waaniga kuu sheegay garowgii sidii loo karin jiray boqol sano ka hor awgeeni afkaas uu cunay baa la rabaa maanta inuu inuu cuno marka isbedel la'aanta isbedeli waayo noocii cuntada in la bedelo oo si kale oo ka horumarsan loo dhigo iyo arrimaha deegaanka ee weliba xagga cimilada la xidhaa waxay keentay haddaba muxuu xalku yahay sidii loogu soo noqon lahaa cuntooyinkii waddanka oo inta badan adiguba aad tilmaantay inay ka caafimaad badan yihiin cuntooyinkan dibadda laga soo waaridayo see dib loogu noqon karaa oo ay dib u isticmaali karaan baad adigu is leedahay axmed horta mid iyadna waxa weeyaan waa mid iska dhacaysa oo khasaba oo ah dadku waxaan ganawaagihee soo galay horta way ka noqon doonaan cuntada ay caafimaadku keenayo ee ku khasbaya inay cunto yaqaaneen ee caafimaadka badnayd taasoo khasab bay keenaysaa talabaad waxa weeyaan in cuntadii la bedelo oo warshado yaryar iyo qaar waaweyn ay soo baxaan oo cuntada see u taaleeya matalan arabakada sideedii uun lagu karsanay laga daayo oo siyaalo kaloo ka duwan loo isticmaalo taasna waxay keeni karta markaan cuntadeena lagu noqo marka ganacsatada iyo dadka wax maalgashada hadday kareen waxa weye waxa wacan inay keenaan mashiinno iyo qalab keenaya in cuntada noocii hore inta laga bedelo nooc kale hadda loo bedelo waa isla cuntadeenu laftigiisa laakiin sidii yarayada la karin jiray ee biyahan lagu karin inta laga bedelo dee cunto soo jiidasho leh oo noocyalo oo dhadhan kala duwan leh oo aragti kala duwan leh in loo bedelo taasina khasab bay noqonaysaa marka way jiraan madbaxyo iminka dumarka ay dadka ku tababaraan oo cuntooyinkiina la kala bedelo taasi waa rajo fiican rajadna waxa weeyaan dee warshadaha imika soo kordhaya dee timekana hadalhaynay oo kale ay ka mid tahay beexaan iyo kuwa la mid ah iyaguna waxay keeni markaa in cuntadeena isbedel iyagana dee lagu sameeyo oy fududaato oy muuqyo iyo magacyo iyo dhadhan ka duwankii hore inay yeerato labada qodob ka horena waxa weeye waa ka caafimaadka dee saboo khasabo dadkii markay dee cuntooyinkii ku bukoodaan dee beri waa iska daynayo dee taadii caafimaadka qabtay ayaa lagu noqonaya
waxaa barnaamijka isaguna inagala qayb qaadanaya maxamed cali xuseen oo isna ah maamulaha warshadda soo saarta cuntada wadaniga ah ee magaciiga la yidhahda beexaani ugu horreyn maxamed bal waxaan ku weydiiyey cuntooyinkan imiga ay warshaddiin soo saarayso ee wadaniga ma kuwii waddanka ka baxayba noocyadoodusi maxay kala yihiin
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay haashim runtii aad baan idinka mahad celinaya barnaamijkaad nagu marti qaadeen adiga iyo waxa weeye daadiyaasha fiyowada runtii warshadan halabuurka loo sameeyey aasaaskeeduna gundhig u ahaa in cuntooyinkii wadanigii lagu noqdo dadkana la baro runtii cuntooyinka aan anagu hadda samayno oo aan dadka mataqaanaay wax soo saar ahaan ugu samayno oo aan u fududayno waxaa kow ay kala yihiin garowga araabikhida heedda tuqunka allahu mustacaan waxaa ku jira sareenka waxaa ku jira oo weli aan liiska annaan kusoo darin sida madaragta misirka oo noogu jira laakiin waa fara badan yihiin digirtoo kale way ku jirtaa oo marka mushaale la yidhaahdo digirtii waa laga maarmaan marka yacni qaabka waxa weye cuntadu cuntooyinkii aynu inagu gacanta ku haysanno haddana in cunto dibad laga keensado horta waa caqligab iyo mataqaanaa runtii waxa weye waxaan lagu fikrin laakiin dadku markay hoos isku eegaan hoos u fikiraan runtii waxa weeye wax soo saarka dalkeenna wax walba ka muhiimsan ma is leedahay bulshadu dib bay ugu noqonayaan cuntooyinkii dhaqanka ay u lahaayeen sooyaalkii hore ee soomaalida dabcan haa dabcan haa waayo iminka asliyan waxaad arkaysaa in xanuuno badan ay jiraan oo wadanka waxa weeye ama qofku ha yaraado ama ha weynaado laba jir waxaad arkaysaa laguleeya macaan buu qaba waxaad arkaysaa qof saddex bilood jira oo runtii waxa weeye ilmo yara oo sabiya oo lagu leeyahay haddana gaas baa ku dhacay waxaas waxay ka imanayaan wax kale ma nutritionistkii cuntadii nafaqada lahayd ayaan jirin oo matalan boorashka ku jira qasaaca ama ku jira mataqaanaa karaatoonta ee dibadda laga keenaya iyadoon la ogeyn quality-ga uu leeyahay oo dee waddankeenni uu low quality controlkiisiba uu aad iyo aad iskaga hooseeyo laakiin haddana wax dabcan dadku ay maanta door bideen in cuntooyinkii lagu noqdo waayo waxaad arkaysaa magaalooyinka waaweyn ee geyga soomaaliyeed waxaad ku arkaysaa iyada oo maalintii aan idhaahdo welibana wakhtiga duhurkii ee qadada la taagan yahay dee dadkii shuuradii baad arkaysaa waxaad arkaysaa suuqyada hadaad baxdo garowgii oo la cunay ad arkaysaa garaaxdii oo la cunay ad arkaysaa caanii lagu darsanayo waxaad arkaysaa mataqaanaayey qamadinkii ama sarreenkii baad arkaysaa yani dadku waxaad arkaysaa inay usoo noqonayaan dabciyanba inay usoo noqonayaan cuntooyinkeenii waddanigii taasina waxa keentay in dee cuntooyinkii nafaqada lahaa ay noqdaan kuwii dalkeenna iyo ka baxayay dadkeennuna ay aad iyo aad ugu uga faaidaysanayaan uguna mataqaanaa hanwen yihiin dadku berigii hore waxay aaminsanaayeen ama wakhtiyada hore ay aaminsanaayeen in cuntooyinka dibadda laga keenaya ay ka nafaqo badan yihiin cuntooyinka waddanka gudihiisa oo soomaalidu cuntadeedaa hore ay dhaqanka u lahayd tay ahaan iyo nafaqa ahaanba inay ka wanaagsan tahay seed bulshada ugu tilmaami lahayd runtii waxaa loogu tilmaami karaa laba siyoodba waa loogu tilmaami karaa soomaalidu waxay yidhaahdaan isku haye iskama hagrado waxa weeye qofka biniaadankii yacni horaa loo yidhi biyo sacbadaada lagaga dhargaa waxaad haysato ayaa wax walba kaaga muhiimsan waxyaabaha maanta dibadda laynooga keenayo oo cudurrada laga qaaday intooda badanna waxaan odhan karaa waxaa sababay burburkii ka dhacay dalka dalku haddii uu leeyahay mataqaanaayey administration haddii uu leeyahay kala dambayn haddii uu leeyahay mataqaanaayey mansab waxaa imanaya in la kaantaroolo wax allaale wax bannaanka ka soo galaya laakiin waxa weeye dhaqaalaheenni baa hooseeya dadkeenni baa maad aragtay dad iska waxa weye aan caqligooda aada ugu saamaxayn inay aada u fikiraan waxa weeye waa dad yacni aad iyo aad low quality yani aan markaan idhaa shakhsinimanba low quality-geennu aada u hooseeyo oo aynaan tayo fiican oo wax lagu kaantaroolo iyo dadka bee-ada iyo caafimaadkii la ilaaliyo oo la idhaahdo niyow maxaa dadkii u ron maadaama aysan jirin dee ganacsatadiina iyagu waxa weye shilinkaasay ilaalinayaan wax walba inay bannaan ka keenaan oo ay dadkii sidaa ku khaarijiyaan ayaa u suuragala sida laajilgeed tobankii sanno shantii sanno ay u dambeysaan idhahdo weliba tobankii sanno ilaa labaatankii sanno ugu dambeeyey xanuunadu way sii kordhayaan ama ha noqdaan macaan ama ha noqdo xanuunka la ydhaha dhiikarka ama ha noqdo muxuu haayey xanuuno fara badan oo qalaylkuu ka mid yahay xanuuno noocaasa oo waxaad arkaysaa dadka kusoo kordhaya sababa laajli saliidahan cuntada ku badan muxuu ahaye cuntadan kala duwan beriiskiioo la samaynayo maanta uu yahay mid iska samaysa bahashii baastada la idhahdo aan la garanay meel laga keeno oo dee boqol iyo labaatan magac kala duwan leh caanayaashii oo iyaguna iska socda oo boqol iyo labaatan magac leh magacyada dumarka ha u bataanbe laakiin dee waxa weeye wixii la kantaroolay maadaamaaysan jirin ganacsatadu say doonaan bay markaasi ka yeeleen waxaan dadka markaa runtii ugu sababayn lahaa inay cuntadeenna waddaniga ay ku soo noqdaan inay horta ogaadaan nafaqada ku jirta cuntada waddanigeennu inay tahay boqolkiiba boqol nafaqada ku jirta gaar ahaan caruurta oo waxa weeye u baahan in mushaalida waxa weeye dalkeenna la siiyo cuntada nafaqaysane dalkeenna ay dadku cunaan oo ay ka dhigtaan mid ay ku nool yihiin warshadan maamulaha aad ka tahay ee soo saaraysa cuntooyinka wadaniga waxaad moodaa in aad u fudaydiseen dadkii cuntooyinka wadaniga siday u fahamsan yihiin in cuntada imiga qaabkii hore aad ka bedesheen qaab kalena aad ugu fudaydiseen runtii dadku uu markaan idhahdo dadkeenna soomaali guud ahaan waa dad aad iyo aad fahamkooda u fiican yahay waa dad aad iyo aad wax walba kuula qaadanaya kulana garanaya iyaga ayaa marka hore annagu waxa weeye maanaan ahayn kuwo uun iska ididiilla iyo ku sameeyey warshadan waxaa codsi ka yimid dadweynaha ayaan ku samaynay inaan warshadan hergelino codsigaasi wuxuu ahaa sidee loo helaa cuntooyin wadaniya oo ay dadku isticmaali karaan yar iyo weynba waxa weeye la siin karo codsigii markaan helnay waxaa noo soo baxay inay dadku aad iyo aad ugu baahan yihiin wadanigeennan soo ga-iyo sanad walba ee haddana si bilaasha waxa weye waddankii ama looga saarayo ama waxa weeye kuwa khasaarayo meelaha boholaha ama dee makhaasinta aan idhahdo bakhaarada iskaga yaalla sanada qaarkood taa la ajligeed si aan waxa weye dadkii miyiga deganaana aysan iyaguna u helan encouragement ama dhiirigelin u helaanba waxaan bilownay inaan isku xidhno cuntada ka soo baxda dhulkeenna hooyo iyo baahida ay u hayaan dadku sidee marka layskugu xidhaya waa in loo fuduudiyaa cuntadu bergi hore qofkuu soo goosan jiray gurigiisa isaga karsan jiray biyuu ku dari jiray dabeetna saas ama caana yar ku cuni jiray ama qaleylkaba iskaga cuni jiray wuuna ku caafimaad qabay alxamdulilah laakiin waqtulxaadirkan waxay dadku barteen in la warshadeeyo oo qaab kale loogu dhigo sida haddii loo shuuraynayo haddii mushaali laga dhigayo waxaa laga yaabaaba shuuradiyo falayfar kala duwan leh inaad helayso oo matalan leh iyadiioo lagu darayo biscuit iyadiioo lagu darayo muxuu ahaaye muus iyadiioo la raacinayo cambe babaay iyadiioo la raacinayo mataqaanaa cambeheenna cadiga lafta iyadiioo la raacinayo tufaax waa shuuradii laakiin haddana markii la broses gareeyey ee dib loo hagaajiyey ayaa la iskugu daray qofkii markaa wuxuu helay weji cusub oo ah shuuradiina way tahay wayna ka nafaqo badan tahay wayna ka gedisan tahay booska iyo beeraha ka soo baxay baa lagu daraya shuuradii deetana maxaa soo baxaya waxaa soo baxaya falayfar shuura oo ah dee uu muus ku dhex jiro deetana halkaaba markaa qofkii wuxuu helayaa cunto isku dheeli tiranoo nafaqaysan waxaa kaloo iyaduna jirtaa in garowga dhowr siyaabood loogu dhigi karo si markaa waayo de bahalkan la idhaha garowga wuxuu ka mataqaanaayey dawo yahay cudurkan la idhaha gaaska oo qofku hadduu isticmaalo isticmaalkiisana joogteeyo laa shaka uu hubaal yahay inuu uusan ku dhacayn weligii gaas taasi waa midda sareenkii baa ka mida qamadinki baa ka mida garaaxdii baa ka mida heedii baa ka mida digirtii baa ka mida waxaa ka mida tuqankii waxaa ka mida bahalka misirkii cuntooyinkaasoo kala duwan marka la isku daro ama waxa weye midba gaarkiisa loo isticmaalo runtii dadkeenna aad iyo aad bay ugu baahan yihin intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku soo qaadanay cuntooyinkii dhaqanka u ahaa soomaalida iyo sidii dib loogu soo celin lahaa waxay nagala qayb qaadanayay maamulaha warshadda beexaan ee soo saarta cuntooyinka wadaniga ah maxamed cali xuseen warshadaasi oo ku taalla magaalada boorama iyo waxaa kaloo nagala qayb qaadanayay axmed cabdi ismaaciil oo isagu ka mid ah aqoon-yahan inta badan ka hadla arrimaha bulshada waxaa barnaamijka isugukiin soo dubariday oo idiin soo jeedinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good kana soo diyaariyey gobolka odal gaar ahaan magaalada boorama tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa siaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a markana dhegaystayaal waxaanu idiin dulmaraynaa qodobadii wararka ciyaaraha ee ugu dambeeyey ee caalamka waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka yurub ee ueva league ama yuruba league oo samafaaniladiisa kulamo ka tirsan shalay ay kooxaha antract frankfort iyo chelsea ay wada dheeleen kulankaas oo lugta koowaad ah oo kana dhacay dalka jarmalka ayaa waxaa daqiiqadii saddexlabaatanaad kooxda kubadda cagta ee antract frankfort ay u suura gashay inay dhaliso goolkii kulankaasi lagu furay oo luka jovich uu u dhaliyey waxaana uu ka dhigay ciyaarta gooli waxba ha yeeshee inta ciyaartaasi markaa shan iyo afran daqiiqa ay marayso waxaa berbereeyey naadiga chelsea goolka muhiimkaana u dhaliyay ciyaaryahan pedro rodriguez ciyaartaasi waxa ay noqotay mid sagaashankii daqiiqa loogu talagalay ay ku dhammaato gool iyo gool lugtaasi koowaad ayaana kulankaasi waxaa labada kooxood ay ku dhammaysteen mid bareeja sidoo kale arsenal ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga valencia kadib markii ay martigelisay ciyaaryahan alexander lagasset ayaa daqiiqadii siddeed tobanaad gool koowaad aan iraade ciyaaryahanka mukhtar dekhabay ayaa waxa uu u dhaliyey naadiga valencia daqiiqadii kooiyo tobanaad goolkii koowaad ee meesha laga dhaliyey ha yeeshee siddeed tobanaad markii ay marayso daqiiqadda ayaa ciyaaryahan alexander lagazet uu bareejeeyey kana dhiga ciyaarta gooli gool lagazet ayaa mar kale waxa uu dhaliyey gool kale daqiiqadii lix labaatanaad kana dhiga ciyaarta laba gooli gool waxaase ciyaarta saddex gool iyo gool ka dhigay kuna soo khatimay ciyaaryahan pierre emrig abumeyekana ciyaartana kusoo gabagabowday saddex gool iyo gool kulamada kale ayaa la dheeli doonaa isbuuca soo socda oo lugta labaad waxaana dhinaca kale shalay la ciyaaray kulan ka tirsan subarkaabka faanaalihiisa ee dalkaasi argentina naadiga boco junris ayaa la ciyaartay naadiga rosario central ciyaartaas oo ahayd mid xiise badan ayaa waxa ay ku dhammaatay daqiiqadihii loogu talagalay ee bareejo goola la-aan ah ha yeeshee rigorooyin ayaa naadiga kubadda cagta boco junris waxay kaga adkaatay naadiga rosario central lix iyo shan maanta waxaa la dheeli doonaa kulan ka tirsan serie ada dalka talyaaniga yuventus waxay la dheeli doontaa naadiga trino ingiriiskana everton waxa ay la ciyaari doontaa naadiga banley waxyaabaha ku soo kordha dhegaystayaal kulamadaas natiijooyinka waa idiinsoo gudbin doonaa dhinaca iyo dalka jarmalkana bundesliga mainz o five waxay la ciyaari doontaa naadiga libsig halka naadiga kubadda cagta ee sevilla ay la ciyaari doontaa naadiga legnis kulan ka tirsan premier divisionka ama horyaalka la liga dalkaasi spain xubinta ciyaaraha halkaas hayno joogto waa tahay dhegaystayaal markan aan ka xusuuday xuseen barre inuuna dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeya caalamka xuseen mahadsanid jamaal golaha senadka ee maraykanka ayaa ku guuldaraystay inuu buriyo go-aanka diidmada qayaxan ee uu madaxweyne trump kaga hor yimid qaraar uu golaha koongareesku hore u gaadhay kaasoo dhigayay in dowladda maraykanku ay joojiso taageerada ay u fidiso isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee la dagaalamaya xoufiyiinta yemen inkastoo codayn uu golahu qaaday ay saddex iyo konton senatar ay taageereen burinta go-aanka madaxweynaha halka shan iyo afartan kale ay kasoo horjeesteen ayaa haddana tiradaasi aanay ahayn mid buuxinaysa tirada uu xeerku dhigaya ee ah in saddex meelood oo laba ka mid ah boqolka senatar ay isku raacaan arrintaasi si ay meelmar u noqoto maamulka madaxweyne trump ayaa hore diidmada qayaxan ee vito u adeegsaday qaraarka koongareska waxaana uu madaxweynuhu sheegay in dowladda sacuudigu ay tahay saaxiibka maraykanka islamarkaana ay yihiin cadowga iiraan duufaanta vani ayaa ku dhufatay xeebaha bari ee dalka indiya duufaantaasi ayaa wadatay roobab xoogan iyo dabaylo dabaysha ayaa ku dhufatay gobolka odisha horaantii jimcaha maanta in ka badan boqol malyan ayaa laga yaabaa in ay saamayso duufaantaasi madaxda qaybta la socodka saadaasha hawada ayaa sheegay in arrintaasi ay dad fara badan saameynayso waxaana la qiyaasay duufaantan in heerkeedu yahay darajada afraad aad baad mahadsantahay xuseen barre ayuu kaasi ahaa oo inoo dulmarayay qodobadii wararka ugu dambeeya caalamka barnaamijka ayaanu ku guda jirnaaye ee dhallinyarada maanta dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaanu jaleexaynaa fanaanada farxiya fiska iyo mid ka mid ah heesaha ay ku luqayso ayaan idin soo qonin
Salah, salah, salah, salah,
codka fanaanada farxiya fiska ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo